madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay inuu kala diray guddiga gurmadka abaraha ee maamul goboleedka hirshabelle waxaana uu ku dhawaaqay guddi heer wasiira oo ka shaqayn doona gurmadka abaraha waxaana guddoomiye u ah guddiga gurmadka abaraha ee maamul goboleedka hirshabelle wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka hirshabelle weli wasiirada intuusa soo baxin guddi abaaro oo dowlad goboleedka matalaya balse ka kooban xildhibaano shaqada ay qabteen waa ku mahadsanyahay asaga haddee saacaddan wixii ka dambeeya guddiga baada kale waayo waxaa meesha timid xukuumad wala wasiiro walaha wasiirada xubno ka maa oo ka kooban sagaal xubno ayaa ayaga noqonaya guddiga abaaraha ee dowlad goboleedka hirshabelle guddiga sagaalka xubnooda waa wasiiro dowlad goboleedka hirshabelle ka tirsan waxayna kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha oo ah guddoomiye wasiirka amniga gudaha oo ah guddoomiye ku-xigeen wasiirka warfaafinta oo ah xubin wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta oo ah xubin wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo ah xubin wasiirka bii-ada iyo horumarinta reerguuraaga oo ah xubin wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ah xubin wasiirka beeraha oo ah xubin iyo wasiirka dib u heshiisiinka oo ah ee dowladda federaalka soomaaliya inay guddigaa la xiriirto inay guddigaa la macaamisho inay guddigaa la hadasho waxaana guddoomiye u ah wasiirka arrimaha gudaha ciduusan magacaabin
madaxweynaha ayaa sidoo kaleenta waxa uu sheegay ina loo baahan yahay in wax loo qabto dadka ku dhibaataysan deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle dhinac kalena waxaa jirta ka qayb qaadashada dhinaca ama taaquleyntan soo gaaraysa dhinaca abaaraha ah waxaa loodahay inay yar tahay xeerkii la rabay inaysan gaarsiisnayn haddana saasoo ay tahay inaan annaguna wax aan qaban karna inaan qabanno oo qasban lahay waxaa la marayaa xilli ay hadda xilli roobaad roobabkii inay qorteen in meelo badan dalka midana ay ka da-een dad maato ah oo aan waxba haysan oo aada u jilcan in ay muxuu ahaa ku sugan yihiin deegaanada hirshabelle hadalka madaxweynaha maamul goboleedka ayaa imaanaya iyadoo deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay dadkii dunyada ma aha markii ugu horreysay oo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle uu ka hadlo xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle bashiir cabdullahi cusmaan radio warson beledweyne